بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يحقن بالأذان من الدماء wuxuu baabu yahay maa yuxqanu waxa la ilaalinayo oo la dhowrayo oo biladaani ay bisababi اladaan lagu ilaalinayo min addimaa'i dhiigaga ah yacni waxa la la dhowraayo oo dhiigaga oo bisababi اladaan lagu dhowrayo ayuu baabu yahay dhiigaa ku ilaashamaya waxaa ku sugan xifdu dimaa bisababi اladaan min fawaa'id اladaan waxaa ka mid ah in acraada iyo dhiigagu intaba ay ku dhowrsamayaan oo lagu ilaalinayo maxaa yeele haddii qofka uu addimo ama magaalo laga addimo waxay deliil u tahay inay magaaladaasi tahay madiina islaamiya dadka degan ay yihiin dad muslimiina mar hadday muslimiin yihiinna ma bannaano in la laayo mana bannaano hantidooda in la qaato marka addinka fawaa'idiisa waxaa ka mid ah in dhiigga lagu ilaalinayo xaddadanaa qutaybatu bnu saciid qaala xaddadanaa ismaaciil ibnu jacfar can xumayd ibni abi xumaydin aطawiil can anas bni maalikin radi allahu canh ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana idaa hazaa bina nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu nala duulo qowman qolo haddii uu ku duulo ou nala aado qolo xaggood lam yakun nebigu ma ahayn yaqzuu binaa mid nala duuloo na kaxeeyo jihaadka noo wada xataa yusbixa ilaa uu waa bariisto wayandura uu fiiriyo arrinka yacnii hadduu qolo ku duulo qoladaasi nebiga calayi salatu wasalaam ma ka duldhacaynin ilaa arrinkooda uu ka fiirsado ilaa uu waa bariisto kadibna uu fiiriyo macnaha habeenkuu ku aghoyanayaa waagu markuu baryana waa dhegaysanayaa ma addimi doonaan oo ma qolo addimaysaa mase qolaan addimayn wey fa in samica aadaanan hadduu addin maqlo kafa canhum waa ka joogsanaya nebi sal alla alay slam hadduu addin ka maqlo meeshaas waa ka joogsanayo wain lam yasmac aadaanan hadduusan aadan adin maqalna agaara calayhim waa ku duulaaya nebiga alai slatu salaam duulaanuu ku qaadaya haddii uu adin maqli waayo maxaa yeele adin la'aantu waxay deliil u tahay inaysan muslimiin ahayn qaala wuxuu yidhi fakharajnaa ilaa khaybara khaybar ayaan u baxnay faintahaynaa ilayhim khaybar xaggooda ayaan u dhammaanay reer khaybar xaggooda leylan goor habeena falamaa asbaxa markuu nabigu nebigu waa bariistay calayhi salaatu wasalaam walam yasmac adaanan adinna uusan maqal rakiba daabadiisa ayuu koray wa rakibtu anigana waxaan kora buu yidhi khalfa abi طalxata abu طalxa gadaashiis abu طalxa waa adeerkii hooyadii qabay wa ina qadamii lugtayda latamasu waxay taabanaysa buu yidhi qadama الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam cagtayda cagta nebigay taabanaysa qaala wuxuu yidhi fakharajuu ilaynaa xaggeenna ayay u soo baxeen bimakaatilihim dembiiladooda ayay xaggeenna ula soo baxeen wa masaaxiihim iyo yaambooyinkooda yacnii beerihii inay qotaanay u socdaan marka dembiile iyo yaambooyin ay wataan ayagoo marka u kalahaaya shaqooyinkoodii iyo beera ka shaqayntoodii waa qolaan war hayn waaye maxaa yeele nebig alay slat slaam goor habeen uu ku yimid agtooduu ku hoyday subaxdu markuu waaga baryana rasuulka alayh salatu slam xaggooda usoo dhaqaaqay waxay la kulmeen marka ayagoo kalahaaya oo u kalahaya shaqooyinkooda dembiiladooda iyo yaambooyinkooda watoo raba inay shaqaystaan ayuu nebiga la kulmeen sala allahu alay slam khaybarna markaa waxaa deganeyd yahuud yahuudaa deganeyd falamaa ra'w nabiya sala allahu alayh wasalam markay nebiga arkeen calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay yidhahdeen muxamedun wallah waa muxamed bay yidhahdeen wallah muxamedaa noo yimid muxamedun waalkhamiis waa muxamed iyo ciidankii bay yidhah alkhamiis waa aljeysh waa moxamed iyo ciidankiisii waay qaala wuxuu yidhi falamaa ra'aahum rasuulu اllah salى اllahu alay wasalam markii nebiga alayh isalaatu wasalaam ay arkeen falamaa ra'aahum rasuulu اllahi sal slam nebiga alayh slatu wasalaam markuu arkay ayagii qaala wuxuu yidhi allaahu akbar allaahu akbar kharibat khaybar khaybar way kharaabtay buu yidhah macnaha gacantoodii ka baxday waa meel kharaabtay oo baabi'i doonta oo gacantooda ka baxaysa innaa idaa nasalnaa annagu haddii aan degno bisaaxati qowmin qolo bannaankooda fasaa'a waxaa xumaada sabaaxu lmundariina kuwa loo digay waagooda iyo subaxdoodii waa xumaatay subax iyo waa waxaa u xun kuwii loo digay waagooda iyo subaxdoodii haddaan annaga qolo saaxadooda degno bimacnaa si aan ula dagaalanno saasuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidkaa marka wuxuu daliil u yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dhegaystay adinkii oo wax adina uu ka maqli waayey khaybar falamaa asbaxa walam yusmic aadaanan idan adin uu dhegaysanayay hadduu adin ka maqli lahaa rasuulka sala allahu calayh wasalam ma ku duuli lahaa maya lama dagaalameen nebiga calayh salaatu wasalaam hadduu adin ka maqli lahaa adinku marka waa shaciira min shacaa'ir alislaam shacaa'irta islaamka oo ay waajib tahay in la muujiyo waxaa ka mid a adinka adin meelow ka baxayana waxay deliil u tahay ehelkeedu inay yihiin dad muslimiina saas waaya asalka inay yihiin dad muslimiina meel laga adimaayo adinka lala jahraayo haddii wax aadaana haba yaraatee meeshaasi aysan ka jirinna waxay deliil u tahay inuusan beledkaasi ahayn beled muslimiin marka astaan iyo calaamaday u ahayd ay ku kala soocaan in meeshaasi ay muslimiin degan yihiin iyo inaysan deganayn haddii ay adin ka baxaayo bisababi aladaan dhiiggooda lagu dhowraya adinkaas sababtiisa ayaa dhiiggooda lagu ilaalinaya maxaa yeele waa muslimiin mar hadday adimayaan ay tukanayaan waa dad muslimiina muslimiinta dhiiggooda in la daadiyana waa xaaraam oo ma bannaana bal waa min kabaa'ir dunuub marka nebiga alay slat salaam astaan iyo calaamaday u ahayd uu ku kala soocayay xadiidkaa waxaa ku jira in rasuulka sala allahu calayh wasalam qoladaasi si kediisa uu ugu tegay maxaa yeelay goor habeen uu ku aaday habeenkii agtooda uu ku baryey subaxdiina ayagoon ogayn oo wax khabara iyo wax akhbaara aan hayn ayuu ka duldhacay nebiga sala allah alay slam waa kuwa dhahaya muxamedun wallah arrinta faja-a iyo kediisay ku noqotay waxaana sunnada ku soo aroortay iyo axaadiid kale in nebigu sala allahu calayh wasalam uusan ku duuli jirin qolooyin ama uusan weyrari jirin ayadoon wax dacwoa oysan u horraynin ama aan dacwada la gaarsin si kedisa in nebiga calayh salatu salaam qoom oo ugu duula ma dhici jirin waxaa u horrayn jirtay in dacwadii nebigu ay gaarto calayhi salaatu wasalaam xaqi loo bayaaniyo wax loo caddeeyo laakiin waxay yidhahdeen culammadu waxaa lagu ximbaarayaa xadiidkan in digniintu nebiga horraysay sala allahu alay wasalam oo hore dadkan diinka loo gaarsiiyey laakiin ay diideen inay islaamaan mar haddii dacwadu gaartay markii muslimiintu ay soo weerarayaan inay og yihiin iyo inaysan ogeyn shardi maahan taas in la ogeysiiyaa laazima laakiin waxaa laazima buluuqu dacwa qabla alqitaal dagaalka hortiis in dacwo la gaarsiiyo waa laga maarmaan oo dacwadu ay ka horrayso dagaalka oo wax loo bayaaniyo xaqa loo sheego hadday markaa diidaan jizye inay bixiyaan ay diidaan markaa kadib waayo dagaalka laakiin xadiidkan waxaa lagu ximbaaray reer khaybar inay dacwada hore u gaartay oo nebiga calayi slatu salaam hore uu u gaarsiiyey markay dacwadii aqbali waayeen ay ajiibi waayeen markaa uu nebiga calayh isalatu salaam ayagoon filanin uu ka duldhacay baabu maa yaquulu wuxuu baabu yahay waxa uu leeyahay muadinku maa yaquulu waxa uu qofka leeyahay idaa samica almunaadi hadduu muadinka maqlo almunaadi waa almuadin yacni waxa uu leeyahay hadduu muadinka maqlo qofka markuu muadinkoo addimaayo uu maqlo waxa uu leeyahay ayuu baab u yahay xadadanaa cabdullaahi bn yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can ibni shihaabin can caطaaءi bni yaziidin aleyثiy can caطaaءi bni yaziid alleyثi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canh ana rasuula اllaahi salى اllahu عalيه waslm qaala wuxuu uhi idaa samictum الnidaءa haddaad adinka maqashaan faquuluu waxaad tidhahdaan midla maa yaquulu muadin muadinka waxa uu leeyahoo kala dhaha haddaad haddii aad maqashaan adinka muadinka wuxuu leeyahay oo kala dhaha macnaha ka daba dhaha wey markuu allaahu akbar allaahu akbar muadinku yidhaahdo waxaa la rabaa qofka maqlaaya inuu yidhahdo allaahu akbar allaahu akbar waa inuu ajiibo waayo xadaثna mعaad بن فضالة qاala xadaثna هiشhاam بn أbi cabdالlahi الدustuwaaئي عan yaحyى wa yaحyى بn أbi kaثيir عan محamed بn إbrahيm بn الxاariث qaala wuxuu yihi xadaثnii عiiسى بn طلحة أnahu samca muعaawiyaةa yowmا wuxuu maqla muعaawiya radي الlahu canhu maalin oo yani mucaawiya oo maalin dhahaya faqaala wuxuu yidhi miثlahu muأdinka waxa uu leeyahi oo kale إilىa qowlihi ilaa uu ka gaare وأشhهd أنa محamda رasuuل اللh yaعnي أشhهd an laa إilaaha ilا الlah وأشhهd أنa محamda رasuul الlah ilaa halkaa laga gaaro wuxuu dhahayo waxa muأdinku uu dhahayo waa ka daba dhahayo laakiin markii la gaaro xayi calى الصلاة xayi calى الفلاح waxaa la leeyahay laa xawla walaa quwata ilaa biاllah meeshaasi uga duwanta oo waa faquuluu midla maa yaquulu اlmu'adin ilaa xayalcalatayn xayalcalateenkaa laga soo reebaya yani yani xaye cala aلsalaaة iyo xaye cala اlfalaax labadaasi markuu mu'adinka gaaro waxaa la leeyahay laa xawla walaa quwata ila billah xadaanaa ismaaعiil xadaanaa isxaaq ibnu rahaweyn qaala xadaanaa wahm ibnu jariir qaala xadaanaa hishaam can yaxya naxwa qaala yaxya wuxuu yidhi yaxya waxadaanii bacdu ikhwaanina annahu qaala walaalaha qaar ka mid ah waay ii sheegeen waxay ii sheegeen buu yidhi annahu qaala inuu yidhi lama qaala xayi cala الsalaaة qaala laa xawla walaa quwata ila billah wa qaala wuxuu yidhi mucaawiya haakada samicnaa nebiyakum sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqalna buu yidhi nebigiinna oo sidaa dhahaya waxaan maqlay buu yidhi nebigiinna ama aan maqalnay nebigiinna oo sidaa dhahaya mucaawiya dhahay radia allahu canhu haakada samicnaa nebiyakum sala allahu alay wasalam yaquul waxaan maqlna buu yidhi nebigiinna calayhi salaatu wasalaam asoo sidaa dhahaya yacni markii la soo gaaro xayi cala asalaa xayi cala alfalaax nebiga calayi slat slam wuuyani wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah mucaawiya radia allahu canh arrinka uu sameeyey waa tiiriyey ficilkaa uu sameeyey wuxuu u tiiriyey ila rasuul sala allahu calayh wasalam idan ma ahan arrinuu mucaawiyo sameeyey oo min cindiha bal wuxuu ka qaatay min arasuul sala allahu calayh wasalam marka faquuluu midla maa yaquulu lmu'adin sidaasaa loo leeyahy ilaa laga gaaraya xayi cala asalaa xayi cala alfalaax markaana waxaa lelaa xawla walaa quwata ila billaah ilaa aakhiri aladaan mu'adinka waxa uu leeyahay in laga daba dhaho jumhuurulculamaa waxay qabaan inay tahay sunnatun mustaxaba yacni inay tahay arrin mustaxaba oo aysan waajib ahayn culammada qaarna waxay qabaan inay waajib tahay faquuluu waxay leeyihin amarkaasi waa amru wujuub oo waxay tusinaysaa waxa mu'adinku u dhahayo in laga daba leeyahay inay waajib tahay laakiin jumhuurulculamaa waxay deliishadeen xadiid ku jira fii saxiixi muslim oo ay u deliishanayaan amarkan inuusan ahayn amru wujuub ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam samica muؤadinan nabiga calayه الsalatu wasalaam nin mu'adina ayuu maqlay falamaa kabbara mu'adinka markuu takbiirsaday uu yidhi allaahu akbar allaahu akbar qaala wuxuu yidhi cala alfitra nabigaa dhahay sala allahu alay slam cala alfitra falamaa tashahada markuu tashahudkii la yimid mu'adinka uu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah qaala calayhi الsalaatu wasalaam kharaja min annaar wuxuu yidhi naartii buu ka baxay falamaa qaala calayhi الsalaatu wasalaam yani markuu yidhaahdo falama tashahada qaala kharaja min annaar saasuu nebi uga daba wada sala اllah alay slam waxay yidhahdeen jumhuur اlculamaa xadiidkan kuma jirto in nebigu uu ka daba dhahayo muadinka waxa muadinka uu ku dhawaaqayo maxaa yeele markuu allahu akbar uu yidhi hadal kaluu nebigu yidhi wuxuu yidhahda cala alfitra wuxuu ka ar wuxuu ka warramay arrin kale oo aan ku saabsanaynba muadinka wuxuu ku hadlaayo kamuusan daba dhihin allahu akbar allahu akbar sida xadiidka daahirkiisu yahay laakiin culamada qaar waxay yidhahdeen xadiidkan kuma cadda inuusan dhihin nebigu sala اllah alay slam oo waxay dhahen waxaa suuragala in mu'adinka markuu adinka dhameeyey uu nebigu hadalkan yidhi cala alfitra kharaja min annaar alfaadaha inuu isticmaalay laakiin nebigu uu ka daba dhahayay mu'adinka waxa uu leeyahay maxaa yeele hadda inuusan dhihinna xadiidka kuma cadda inuusan inuu yidhina laguma sheegin waxay kaloo deliishadeen jumhuur اlculamaa ficlu bacdi الصaxaaba ridwaan ullaahi calayhim oo qaarkoodna qaarka kale aysan ku inkiri jirin mararka qaar mu'adinkoo addimaya ayay waxay ku mashquulayeen waxaan adinka ahayn mana ka daba dhihi jirin mu'adinka sida cuhmaan oo kale radia allahu canhu laga soo naqliyey inuu wax iibsanayo ayadoo mu'adinka uu addimaayo uuna ku mashquulsanaa wax iibsigaas waxay dhahan marka hadday arrintu waajib ahaan lahayd saxaabadii nebiga calayh isalatu wasalaam yacni way la imaan lahaayeen waxayna ku dadaali lahaayeen inaysan waajibkaa ka tegin calaa kullin jumhuurulculamaa waxay qabaan faquuluu amarkaasi inuu yahay amru istixbaab oo aysan ahayn amru wujuub baabu ducaa'i cinda nidaa'i wuxuu baabu yahay ducada cinda nidaa'i adinka agtiisa muadinka markuu addimo ducada la ducaysanayo ayuu baabu yahay xadaanaa caliy bnu cayaash قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر من قال قفك إرادة حين يسمع النداء مركو أدنك مغلى قفك إرادة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة قفك الدعاء سيراه xallat lahu shafaacatii shafaacadayda ayaa xalaal u noqonayso shafaacadayda ayuu mudanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama nebiga sala allahu alay slam wuxuu leeyahay man qaala xiina yasmacu nidaa qofkii yidhaahda markuu adinka maqlo xiina yasmacu nidaa waa goorma waa bacda alfaraaqi min aladaan amaa inta adinka lagu guda jiro sidaan hore u soo marnay waa faquuluu midla maa yaquulu lmu'adin mu'adinkuu ka daba dhahaya markuu mu'adinku adinka dhammeeyo oo la soo gebagabeeyo ayuu ducadan ku ducaysanayaa wuxuu leeyahy allaahuma rabba haadihi dacwa dacwadan iyo yeeriddan rabbigeediyo allaahuma allahayo asalkeedu waxay ahayd yaa allah yaadii xarfunidaha waa la xadfay beddelkiisana miim ayaa gadaal laga geliyey lafduljalaalihi lamana kulmiyo miimtaas iyo xarfunidahna ma kulmaan yaa allaahuma lama yidhaahdo waa qalad haddii ya-da xarfunidaha aad la timaaddo waxaad ku qasbantaha inaad miimkan meesha ka xadafto haddii miimka u meesha ku jirana waxaa ku qasbanaanaysaa in xarfunidaha la xadfo oo tidhahdo allaahumma rabba haadihi dacwa dacwadan rabbigeediio addacwa waa atawxiid waa kelimatu tawxiid lahu dacwat اlxaq dacwada waa tawxiidka waay allaahuma allahy rabba haadihi dacwa dacwadan rabbigeediyo dacwadii attaama dhammaystirnayd oo wax naqsiya haba yaraatee aan lahayn dacwatu tawxiid waa dacwa taama oo takyiir iyo tabdiil midna uusan gelayn waa dacwa taama oo shirki meel uu ka dheehayo uusan jirin waa dacwo dhammaystiran wasalaati alqaa'ima iyo yacnii rabba haadihi dacwati taama dacwadan dhammaystiran rabbigeediio wasalaati iyo salaaddii rabbigeediio salaaddii alqaa'ima taagnayd yacnii salaaddii loo qumaayo ee taagnayd rabbigeediio waxaa kaloo lagu fasira asalaa adducaa wasalaati alqaa'ima wasalaati ducadii rabbigeediio ducadii alqaa'imati ay addaa'imati daa'imka ahayd taana waa lagu fasira laakiin macnaha horey culimmadu u badan yihiin oo asalaa in loola jeedo salaadda caadiga ee la tukado alqaa'imana waxaa laga wadaa bimacnaa waa salaada loo qumaayo oo loo istaagayo o la tukanayo aati ay acti allow sii muxamadan muxamed waxaa siisaa sala allahu calay wasalam alwasiilata alwasiila waa maa yutaqarabu bihi ila alkabiir waa waxa qofka weyn loogu dhowaadaa waxaa la ihahdaa wasiila wasiiladu waa ariiqo lagu gaaraayo ilaahu maxamed waxaa siisaa alwasiila waxaa kaloo wasiilada lagu fasiray almansilatu alcaaliya mansilo sarraysa iyo darajo heerkeedu sarreeyo arrinkaasina waxaa ku yimid xadiid cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allaahu canhuma oo ku jira fii saxiixi muslim inuu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam fainaha manzilatun fi ljanna alwasiila nebigu wuxuu yidhi waa manzilatun fi ljanna manzilo iyo boos jannada ku yaallo wey laa tanbagii ilaa licabdin min cibaadi illaah mansiladaasna uma suubana ilaa addoon addoommada ilaahay ka mida mooyaan wa arjuu an akuuna ana huwa waxaana rajaynayaa buu yidhi inaan addoonkaas aniga ahaado nebigaa dhahaya sala allahu alay slam marka qofka ilaahay rasuulka u weydiiyo wasiiladaas iyo darajadaasi aadka u sarraysa oo yidhahda ilaahayow aati muxamadin aati muxamadan muxamed waxaa siisaa alwasiila darajadaa sarraysa ilaahow sii waalfadiila iyo martabada zaa'idka ahee dheerigaa ilaahow sii oo maraatibta kale ka zaa'idka ah wabcadhu ilaahu muxamed soo saar maqaaman maqaam ka soo saar maqaamkaasoo maxmuudan la mahdiyo maqaam iyo meel la mahdiyo ilaahu moxamed ka soo saar alladii maqaamkaasoo wacadtahu aada u ballan qaadeen almaqaamu almaxmuud waa ashafaacatu alcudmaa waa shafaacada weyn ee nebigu sala allahu calay wasalam uu la gaar yahay maalinta qiyaamana oo u shafeecayo jamiicu alkhalaa'iq khalqiga dhammaantiibu u shafeecaya shafaacadaasi ma aha mid ku gaara dadka muslimiinta ah bal waa shafaaca caama oo gaal iyo muslimba saamaynaysa maxaa yeele waxay ku saabsan tahay lifasli اlqadaa markii dadka bankii qiyaamaha ay istaagaan maalinta qiyaamo oo qoraxda loo soo dhoweeyo oo qoraxduna ay aada u kulushahay meel bannaanana ay taagan yihiin ayay aad iyo aad ugu kululaanayaan meeshaasaa aad iyo aad loogu rafaadaya fi اlmacshar axaadiid fara badanna waxaa ku timid oo nebi uga sheekeynaya arrinkaas calayhi الsalaatu wasalaam in qof walba camalkiisa intuu u joogo oy ugu tegayaan dhididka iyo maaragtay rafaadka dhididka qofka ka baxa oo dhulka ku dhaca ayaa wuxuu noqonayaa biyo fara badanaa ka imaanaya webiyuu noqonaya qofka marka qofna anqawyadu u soo gaaraya qof jilbahu u gaaraya qof kala barka u imaanaya qof ilaa afku u tegaya oo qof wuxuu noqonaya biyaha dhan ku dhex jira rafaadkaas faraha badan markay dadka soo gaarto maalinta qiyaamo ayay waxay leeyihiin saan laguma jiri kare aan shafaaco raadsanno ilaahay cid yaan nooga shafeecay waxay aadayaan aadam calayh isalaatu wasalaam waa ka cudur daaranaya waxay tegayaan kadib nuux calayhi salaatu wasalaam nuuxna waa ka cudur daaranaya ibraahiim muusa ciisa ambiyadaasoo dhan way ka cudur daaranayaan mid walbo ambiyadaa ka midana wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu carooday caro uusan weligii caroon hadda kadibna uusan caroon doonin marka naftaydaan u baqaya mid walba wuxuu leeyahy nafsii nafsii oo ambiyadaa ka mid ah markaase waxay u imaanayaan nebi moxamed sala allahu alayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi ana laha ana iska leh saasuu leeyahy waa shafaacadii ilaahay asiga ku khasisay wa oo ilaahay asiga uu ku gaar yeelay markaasuu wuxuu aadayaa inuu u shafeeco dadkaas ilaahay buu u sujuudayaa subxaana wa tacaala waxaa la ii furayaa buu yidhi maxaamid iyo ammaano hadda aanan wanaaji karin ayaa ilaahay ii furaya maalinka ilahay uu ku ammaanayo markaasaa layihaha moxamed irfac ra'saka wasal tucطa washfac tushafac moxamedoo madaxaada kor u qaad weydii waa lagu siinayaa shafeec waa lagaa shafeeca aqbalaya markaasuu shafeecaya nebi sala اllah alay slam laakiin shafaacadaas waxay ku saabsan tahay in khalqiga la kala xukumo ma aha in janno dad la geliyo waa kala xukumid markaasaa la kala xukumaya ciddii naar mudanna naaraa la geynaya kuwii janno mudanna jannaa la geynaya shafaacadaasi waxaa loo yaqaanaa marka ashafaacatu اlcudmaa waxayna gaar ku tahay nebi moxamed salى اllahu alيه wasalam waana almaqaamu اlmaxmuud waa maqaamkan maxmuudkaawa waxaa laga soo naqliyey mujaahid raxmat ullaahi calayh inuu ku fasiray almaqaamu اlmaxmuud juluusuhu cala alcarshi maca allah laakiin tafsiirkaasi tafsiir saxiixa ma aha culammada qaarna waxay yidhahdeen mujaahid kama sugno waa munkar wax mujaahid ka sugan maaha juluusuhu maca allah cala alcarshi yacni ilaahu carshiga kula fadhiisanaya arrintaas waxay yihahdeen arrin saxa maaha tafsiirkaasna waa tafsiir qalada culammada dhammaantood iyo mufasiriinta dhammaantood waxay ku fasireen in loola jeedo ashafaacat اlcudmaa markii laga reebo tafsiirkaas laga soo naqliyey mujaahid xallat lahu waxaa u xalaal noqonaysa buu yidhi nebigu sal اlla alay slam xallat lahu bimacnaa waa istaxaqat wa wajabat waxaa u waajibaysa oo u mudnaanaysa lahu qofkaasi shafaacatii shafaacadayda shafaacadeyduu mudanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo marka asbaabaha lagu helo oo qofka uu ku gaari karo shafaacada nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid ah inuu ducadan ku ducaysto bacda aladaan maxay tahay shafaacadaasi nebiga sala allahu alay wasalam uu u shafeecayo culamada qaaraa waxay yidhaahdeen ishkaala xadiidkan ku jiro xadiidkan waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen inuu nebigu sala allahu alay salama u shafeecayo qofkii ducadan la yimaad waxaana axaadiidda qaar ku timid shafaacada nebiga inay gaar ku tahay liahli اlkabaa'iri min ummati moxamed oo wuxuu yihi shafaacatii liahli اlkabaa'iri min ummati laakiin waxaa looga jawaabay shafaacooyinka nebiga waa badan yihiin sala اllah alay slam dadka qaar wuxuu u shafeecayaa in jannada la geliyo bikayri xisaab qaar wuxuu u shafeecayaa in darajaadkooda la kor yeelo laazim ma ahan inay ku saabsanaato midda ahlulkabaa'irka loo shafeecayo maxaa yeele shafaacada ahlulkabaa'irka waxay ku tacalluqdaa yacni dadka naarta mutay oo ka mid ah min ahli اlkabaa'ir in naarta laga soo saaro iyo qaar mutay oo aan gelin in ilaahay ka cafiyo subxaana wa tacaala oo aan naar iyo cadaab la gelin calaa kulli xaal shafaacooyinku waa badan yihiin laakiin rasuulka alayh salatu slam wuxuu sheegay fi hada alxadiid in shafaacadiisa ay xalaal u noqonayso waxaa jirta ziyaada oo ku sugan fii riwaayati اlbayhaqi raximah اllah inaka laa tuklifu اlmiicaad wabcadhu maqaama maxmuuda اladii wacadtah inaka laa tuklifu lmiicaad inaka laa tuklifu lmiicaad ziyaadan waa ziyaada daciifa ma sugna kama sugna can rasuul sala allahu alay wasalam lidaalika ducada saxiixa ah ee lagu ducaysanaya bacda aladaan waa ducadan wey waxaan ducadan ahayn in lagu ducaystaahi bacda aladaan saxiix maaha waxaa kaloo jirta asalaa cala nabiy sala allah alay slam bacda aladaan inuu qofka ku salinayo rasuulka alayh isalaatu wasalaam laakiin in makarafoonnada lagala jahro ayadana bidco waay oo la akhriya in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy meelay haysata ma lahan sababtoo ah in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna caleyh waa aaya min alqur'aan laakiin diinku waa itibaac mowdican inaad keento laasimto deliilay kaaga baahan tahay shaygana mar haddii cibaado laga dhigo oo meel lagu gaar yeelo meeshaasna lagu laasimo waa in nebiga looga dayanayo sala allahu alay wasalam maxaa yeele diinku waa itibaac ibtidaac maaha waxaa adiga jeceshaa inaad soo siyaadisid sax maa hadda ka hor waxaan soo marnay yuu ahaa ninkii imaamka ahaa ee nin tukanaya raatibatu lfajri labada ragcee fajarka afar ragcuu tukaday markaasuu yidhi arrintaani waa mukhaalafa sunnaday khilaafsan tahay markaasuu yidhahda ilaahay ma wuxuu ugu cadaabayaa salaadda salaad maa ilahay ugu cadaabaya haddii labadii aan laba kale ku darsaday waa khayr batay markaasuu yidhi maya salaadda kugu cadaabi maayo calaa mukhaalafati sunna ilaahay kugu cadaabaya sunnada aad khilaafayso ayaa ilaahay kugu ciqaabayaa adinku waa cibaada ducada lala imaanaya bacda aladaanna waa cibaada waa inaad nebi uga dayato sala allahu alay slam xadiidkan waa xadiid saxiixa alimaam abu xaatim raximah ullah waxaa laga soo naqeeyey xadiidkan inuu cileeyey laakiin culamaau lxadiid kumaysan waafaqin intiqaadkaas laguma waafaqin wayna ku khilaafeen xadiidkan waa xadiid saxiixa alimaam albukhaari aa soo saaray raxmat ullahi calayh a'imo fara badanna way ku waafaqeen inuu saxiix yahay marka dikrigan ayaa lala imaanayaa bacda aladaan baabu listihaami fi ladaan wuxuu baabu yahay in loo qoro tuurto fi ladaani adinka adinka in loo qoro tuurtou baabu yahay taa macnaheedu waxa waaye dadka wanaagsan ee saalixiinta mar walba adinka waa ihtimaaminayaan waana jecel yihiin inay adimaan waxay keenaysaa marka haddii adinka laysku qabsado anaa adimaya anaa adimaya in qorotuur loo sameeyo oo loo qorotuuro qofkii qorotuurka ugu soo baxana uu markaa adimo laakiin waa goorma culimmadu waxay yidhahdeen waa haddii meesha laga adimaayo ama masaajidka laga adimayo uusan lahayn mu'adin raatiba ama mu'adinka dua mid raatiba oo joogto ah sax maaha in la yidhaha waa loo qorotuuraya asiga iyo keyrkii marka asaa ku mudan asaa iska leh laakiin haddii uusan mu'adinka masaajidka ka adimaayo uusan ahayn mid raatiba oo joogto ah markaa waxaa dhacaya alistihaam waa loo qoro tuuraya qoro tuurka xaaladdaasuu imaanaya ee ma ahan masaajidka hadduu mu'adin raatiba leeyahy wa yudkaru waxaa la sheegaa buu yidhi anna aqwaaman qolooyin ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fi ladaani adinkaay isku khilaafeen fa aqraca baynahum sacdun waxaa u qoro tuuray sacd bn abi waqaas radia allaahu canhu sacd bn abi waqaas markaa wuxuu ahaa amiirkooda u ahaa qoladaasi yacni aharkan wuxuu ku yimid sacd bn abi waqaas radia allaahu canhu ayaa ciidan wuxuu u kaxaystay alqaadisiya meel la yidhahduu soo furanayay markay meeshii aadeen ayay waxay iskugu yimaadeen salaad markaasaa la yidhi hala adimo halla adime markii la yidhi waxaa la isku qabsaday addinkii raggii meesha joogay addinkay isku qabsadeen anaa addimayay anaa addimaya sacadna markaa muxuu ahaa amiirkooda u ahaa radia allaahu canhu wuxuu yidhi mar haddaa addinka isku qabsateen waa laydin qoro tuuraya qoro tuuruu ku kala xukumay nin ninkii usoo baxduu markaa addinka siiyey qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can sumayi mowla abi bakrin can abi saalixin can abi hurayra radia allaahu canhu anna rasuula allahi sal ly slam qaala wuxuu yihi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nnidaa'e waxaa addinka ku sugan wasafi alawali iyo safka hore uma lam yajiduu kadibna aysan helin ilaa an yastahimuu calayhi ilaa inay u qoro tuurtaan mooyaan lastahamuu way u qoro tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri salaada duhur in loo soo hormaro waxa ku sugan lastabaquu ilayhi way usoo kala hormari lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati waxa cishaha ku sugan wasubxi iyo salaada subax la atowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan walow gurguuradba ha ahaate xataa ayagoo gurguuranaya ayay ku imaan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen fadliga ku sugan salaada cishaha iyo salaada subax nebigu sala allahu alay waslm wuxuu leeyahay low yaclamu annaasu maa fi nnidaai wasafi alwal dadku hadday ogaan lahaayeen waxa adinka waxa ku sugan fi nida fi nida waa fi ladaan iyo safka hore waxa ku sugan maxaa loola jeedaa ay min alajri waathawaab waxa ku sugan oo ajar iyo abaalmar ah hadday ogaan lahaayeen siduu u weyn yahay abaalmarkaasi kadibna aysan helaynin ilaa an yastahimuu calayhi ilaa inay u qora tuurtaan mooyaane lastahamuu way u qora tuura lahaayeen hadday ogaan lahaayeen waxa adinka iyo safka hore ku jira adinka iyo safka horena aysan ku helaynin ilaa inay qora tuurtaan mooyaane qora tuuray u geli lahaayeen siday ugu dadaalayaan darteed way u qora tuuran lahaayeen wuxuu kaloo yidhi nebigu alay slat slaam hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiir atahjiir waa altabkiir ila asalaa waa salaada oo waqti hore la aado laakiin halkan waxaa loola jeedaa salaat duhri قال الحافظ رحمه الله التهجير التبكير إلى الصلاة قال الهروي وحمله الخليل وغيره على ظاهره الهروي وحير خليل يغيركي وحي كحن بارين بوير على ظاهره ظاهر كيس كحن بارين فقالوا وحير أن المراد أجيدد وحوي الاتيان إلى صلاة الظهر صلاة الظهر لآذو في أول الوقت وقت الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة محايا التهجير كوحا لقصر دنبشي من الهاجرة wahiya shiddat alxari waana kulaylka daran nisfa nahaari maalinka kala barkii wa huwa awalu waqti duhri waana waqtiga duhurka awalkiisa wey wa ilaa daalika maala almusanif macnahaas khaliil uu sheegay ayaana musanifku u iishay wey macnaha khaliil sheega oo ah atahjiir in loola jeedo salaatu duhri in waqtigeed uga horeeyo la yimaad macnahaas waxaa u iishay almusanif wuxuu la jeeda alimaamu albukhaari raximah اllah xadiidkaa marka waxaa ku jira fadlu اladaan adinka fadliga uu leeyahay adinkuna fadli badan uu leeyahay axaadiid fara badanaa ku soo aroortay qaar ka midana waa soo marnay aadaanka fadliga uu leeyahay waxay culimmadu isku khilaafeen adinka iyo aqinka yaa adinka iyo imaamada yaa fadli badan yacni qofka inuu imaam noqdo iyo inuu muadin noqdo labada midow dooro lahaa oo afdala laa shaka labada mid walboo ka mid ah fadaa'il badan uu leeyahay mid walboo labada ka mid a fadli buu leeyahay laakiin ayuhumaa afdal labada midkee fadli badan masalada culammadu way isku khilaafeen waxay iskugu khilaafeen ilaa arbacati aqwaal afar qowl ayay iskugu khilaafeen aladaan waalimaama labada midkaa fadli badan qowlka hore waxa waye aladaanu afdal adinkaa fadli badan wahuwa madhabu aktar shaaficiya madhabkan waa madhabu aktar shaaficiya shaaficiyada badankooda madhabka ay qabaan wey waana midka uu caddeeyey alimaamu shaafici raximah اllah fii kitaabihi اlum kitaabkiisa alum wuxuu ku caddeeyey adinku inuu ka fadli badan yahay imaamada waana madhabu اlxanaabila madhabu shaafici aktar shaaficiya wاlxanaabila wahuwa ikhtiyaaru sheikh اlislaam ibnu teymiya raximah اllah waana qowlka ibnu teymiya uu doortay in adinka uu ka fadli badan yahay imaamada qowl waa qowlkaas koowaad qowlka labaad waxa waye alimaamatu afdalu min aladaan imaamada ayaa ka fadli badan adinka qowlkanna waxaa qaba bacdu shaaficiya aktar shaaficiya qowlka horey ahaayeen laakiin bacdi kaloo shaaficiyada ka mid a waxay qabaan in imaamadu ay ka fadli badan tahay aladaan ayaguna waxay ka soo naqliyeen can ilimaam shaafici raximah اllah shaafici marka laba qowloo masaladan ku leeyahay qowl uu ku caddeeyey fii kitaabihi اlum uu yidhaahda aladaan afdal min aliqaama iyo qowl kaluu leeyahay imaamada ayaa ka fadli badan adinka laakiin shaaficiyada badankood qowlka horey qaateen oo ay rajaxeen qowlka saddexaad waxa weeye humaa sawa adin iyo aladaan walimaama min xayu min xayu lfadli waa sawa waa isku mid imaamadu kama fadli badna adaanka adaankuna kama fadli badna imaamada qoladaas waxay yidhahdeen waa siman yihiin qowlka afaraadna waxa waye atafsiil waa in la kala qaado waxaana loo kala qaadayaa bay yidhahdeen biikhtilaafi alashkhaas ashkhaastoo kala duwan darteed dadka kala duwan oo waxay leeyihiin qoladan man calima min nafsihi alqiyaama bixuquuqi alimaama faalimaamatu fii xaqihi afdal man calima min nafsihi qofkii naftiisa ka garanaya alqiyaama bixuquuqi alimaama inuu u istaagayo xuquuqdii imaamnimada faalimaamatu fii xaqihi afdal imaamada ayaa fii xaqihi afdal ah imaamnimada fadli badan wain calima min nafsihi alqiyaama bixuquuqi اladaan faاladaanu fii xaqihi afdal hadduu naftiisa ka og yahay inuu u istaagayo xuquuqdii adaanka inuu muadin noqdo ayaa ka fadli badan inuu imaam noqdo marka waxay leeyiin dadkaa kala duwan tafsiilkaas macnihiisuna waxaa waaye waxaa dhici karta qofkan inuu cod dheer yahay in carabkiisu saxan yahay fi اladaan inuu ku dadaali yani ku dadaal badan yahay adinka laakiin markii imaamada la joogo imaamada waxyaabihii loo baahnaa ee sifaad ahaa ee imaamka looga baahnaa waxaa laga yaba inuusan ku sifaysnayn sida matalan inuu yahay qaari bikitaab illaahi caza wajal inuu yahay caalim biaxkaami asalaa oo looga baahan yahay qofka imaamka inuu noqdo sidaas haddii marka sifaadkii mu'adinnimada laga helo oo sifaadka mu'adinnimada fii xaqihi ay ku xoog badan tahay midda imaamadana aysan ku xoog badnayn fii xaqihi maxaa afdal u ah qofkaasi aladaan baa afdal ah haddii fii xuquuq yani sifaat md sifaat alimaama hadday ku xoog badan tahay waxay leeyihiin fii xaqii waaa waxaa afdalah inuu imaam noqdo qolada marka tafsiilay geliyeen waxay yidhahan dadku waa kala duwan yihiin saxna maaha in la idlaaqo in la yidhaahdo adaanaa fadli badanna sax ma aha in la yidhahdo imaamaa fadli badanna sax maaha laakiin waxaa loo fiirinayaa bay yidhahen kala duwanaanshaha dadka meeqo qowl waa intaasi waa afar qowl qolada hore ee dhehaysa aladaan afdal min alimaama maxay deliishanayaan qoladan axaadiid fara badan ay deliishanayaan qolada fadilaysa adaanka oo ka fadilaysa imaamada axaadiid fara badan ay deliishanayaan axaadiida ay deliishanayaan waxaa ka mid a xadiidkan hadda aan joogno oo aan baabkiisa aan ku jirno xadiidkan waxaa ku jirta low yaclamu الnaasu ma fi الnidaءi wالصف الأwل ثuma lam yajiduu إila an ystahimuu عalayhi laاstahamuu عalayh xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta ay deliishanayaan waxaa kaloo ka mid ah axaadiidta ay u deliishanayaan adaanku inuu ka fadli badan yahay imaamada xadiidu mucaawiya radia allaahu can ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal aطwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaamati almu'adinuun dadka waxaa ugu qoor dheer maalinta qiyaamo dadka mu'adiniinta ah xadiidkan wuxuu ku jira fii saxiixi muslim waxaa ka mid ah adilada ay deliishanayaan xadiid abi saciid oo aan soo marnay laa yasmacu madaa sawti اlmu'adini jinnun walaa insun walaa shayun ilaa shahida lahu yowma alqiyaama xadidkaa waa soo marna soo maaha mar dhowaan soo marnay xadiidkaas wuxuu ka mid yahay axaadiidta tusinaysa fadlu اladaan waxaa ka mid ah xadiid abi hurayra oo asigana aan soo marnay idaa unuudiya liلصalaaة adbara الshayطaanu walahu turaad xadidkaa waa soo marnay soo maaha hadduu muadi haddii muadinka adimo oo salaada la adimo shaydaanku waa cararaya wuxuu ka cararayaa adinkaasi oo maqlaayo marka taasina waxay tusinaysaa fadlu اladaan yacni adinka fadliga uu leeyahay waxaa ka mid ah xadiid abi hurayra oo ku jira fii sunani abi daawud in nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam alimaamu daaminun wاlmuؤdinu mu'taman allaahuma rshud اlأئmة wاغfir lilmuؤdiniin saasuu yihi nebi sal اlla alay slam alimaamu daaminun imaamku wuxuu yidhahdo waa mid daaminah oo damaano qaadaya mu'adinkuna waa mid mu'tamanahoo la aaminay markaasuu yihi ilaahayu a'imada toosiyo hanuuni muadiniintana u dembi dhaaf allahuma arshud اla'imata wagfir lilmu'adiniin xadiidkan waa xadiis صaxiixa wuxuu noogu imaan doonaa fi buluuqi اlmaraam laakiin waxaa soo saaray alimaam abu dawud raximah اllah wالnasaa-i xadiidkan waxay yihahdeen wuxuu daliil u yahay aadaanku inuu ka fadli badan yahay imaamada waxay ka deliishadeen waxay yidhaahdeen alamiinu afضalu min adaamin amiinku waa ka fadli badan yahay daaminka imaamku inuu daamin yahaa la sheegay mu'adinkana waxaa la sheegay inuu mu'taman yahay waa daamin maxaa loola jeedaa imaamka waxaa laga wadaa bay yidhahan waa kafiil waa xaafid oo wuxuu kafaalo qaadayaa uu ilaalinayaa salaaddii iyo axkaamtii salaadda iyo sidii nebigu u tukan jiray sala allahu calayh wasalam in dadka imaamku u yaha uu dujiyo iyo qiraa'adii loo baahnaa fi salaa waxyaabahaasoo dhan asaa damaano qaadaya maadaama uu imaam u yahay dadkau hogaaminayo oo asiga ay ku dayanayaan waa daamin mu'adinku laakiin waxaa la yidhi waa mu'taman muxuu mu'taman ku yahay waxay yidhahdeen culimmadu waxaa lagu aaminay awqaadda salaaddaa lagu aaminay qaar sidaasay ku macneeyeen waxay yidhahdeen awqaadaha salaada ayaa lagu aaminay inuu ilaaliyo oo asiga waxaa saaran tatabuca awqaada waqtiyadu waa isbedelaya mar waqtigu waa soo hormaraya mar waa dib dhacaya muadinka waxa la rabaa inu waqtiga ilaaliyo dadka dhammaantoodna yay sugayaan soo gelidda waqtiga yay ka sugayaan inuu iclaamiyo muadinkay ka sugayaan idan muadinku waa nin amiin oo la aaminay muslimiinta dhanaa aamineen waxayna ay yacni u aamineen inuu muadin u noqdo oo uga yacni u xil saarteen salaadii iyo inuu u adimo awqaadeediina u ilaaliyo culamada qaar waxay yidhaahdeen mu'taman taa lagama wado macno kale sheegeen oo waxay yidhahdeen maxaa laga wadaa waa mu'taman calaa cawraati almuslimiin muslimiinta cawraadkoodaa lagu aaminay bay yidhahdeen oo see cawraat lmu'miniin looga loogu loogu aaminay waxay yidhahdeen zamanadii hore qofka mu'adinka wuxuu kori jira meel sare meel sare hadduu korona hadda waxaa dhici karta bay yidha inay indhihiisa ku dhacdo guryaha islaa dumarka jooga iyo cawraadka dadka marka waa mu'tamanu inuusan meelaha fiirfiirinaa lagu aamina bay yidhaah oo u xil saarayihi laakiin taa sax maaha ta macnaha dambe sawaab ma aha way jirtay zamanadii hore meelo kasaraa la kori jiray maadaama aysan jirin mukabiraatu sawd makarafoonna ma jirin si marka adinku uu meel dheer u tago meelo dheeraa la kori jiray sidaasayna ahayd fii zamani nabiy sala allahu calay wasalam oo waataan soo marnay adaanu bilaal hadda ka hor aan soo aragnay adaanu bilaal iyo aadaana ibnu umm maktuum waxaa u dhexaysay uma dhexaynin ilaa an sacida haada wa nasala haada sacida macneheedu waa maxa marka meel kor uu koraya meesha muxuu u korayaa wuxuu rabaa inuu ka addimo meeshaa sare marka makarafoonna ma jirin laakiin hadda ma loo baahan yahay in meel kore la koro looma baahno makarafoonada kaafinaya calaa kulli xaal macnahaas dambe waa macnaha sawaabeyn macnaha hore waaye macnaha saxiixa waa midka hore inuu mu'adinku yahay mid lagu aaminay owqaadaha salaada iyo salaadaha waqtigeeda inuu dhowro ilaaliyo dabagalo ka warqabo salaad walbana uu addimo fii awali waqtiha waqtigeeda ugu horeeya inuu addimo adinka waxyaaba badanaa ku tacalluqaya salaadda waqtigeeda kusoo galaya oo lagu ogaanaya haddii la sooman yahay waxaa lagu ogaanayaa afurka waqtigiisa in la gaaray qofkii raba inuu soomo wuxuu ku ogaanayaa in weli habeen lagu jiro ama waaga uu dilaacay oo salaaddii subax la gaaray sow cunnada uga afhaysto hadduu soomaayo waxyaaba badanaa ku tacalluqaya waxaasoo dhan yaa mas-uulka ah imaamka yani muadinka mas-uulka ah muadinka marka waa mu'taman waxay yidhahdeen marka culummadu idan al waxay yidhaahdeen marka almu'taman ama alamiin afdalu min addaamin amiinku waa ka fadli badan yahay midka daaminka ah daaminkuna waa imaamka amiinkaa ka fadli badan bay yidhahdeen halkaasay xadiidka waxay uga daliishadeen inuu mu'adinka ka fadli badan yahay imaamka adaanku inuu imaamka imaamada ka fadli badan yahay dhan kalena xadiidka waa ka daliishadeen oo waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu calay wasalam wuxuu ugu duceeyey mu'adiniinta bilmakfira dembi dhaaf ugu duceeyey taa waxay dhaheen looguma ducaynin a'immada looguma ducayn ee waxaa la yidhi allahuma arshud ila'imma irshaad iyo hanuunina loogu duceeyey laakiin mu'adiniinta dembi dhaafaa nebiga ugu duceeyey sala allahu calayh wasalam axaadiidtaas marka waxay u deliishadeen aadaanku inuu ka fadli badan yahay imaamada qowlkaasi waa qowlka hore oo aktaru shaaficiya ay qabeen sheikhulislaam ibnu teymiyana uu rajaxay xanaabiladuna ay qabeen qowlka labaad ee dhahaya alimaamatu afdalu min aladaan ayaga waxay deliishadeen ko- marka koowaad waxay yidhaahdeen waa wadiifatu alambiyaa waa wadiifatu اnabiy sala allahu alay wasalam alimaama waa shaqadii rasuulka bay yihahdeen calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaamna mar walba wixii fadli badan ayuu ku sifaysan yahay idan waxay yidhahdeen camalka nebiga iyo shaqadii nebiga ka fadli badan shaqada kayrkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marna lagama soo naqlin inuu mu'adin noqday mana sugna in nebigu sala allahu alayh wasalam uu addimay haddii axaadiidka qaar ku timaado adana nebiy sal ly slamna waxay yidhahen culamadu waxaa lagu ximbaarayaa amara biladaan waa amray in la addimo u amray ee nebigu calayhi salatu wasalaam marna ma addimin taa waxay tusinaysaa bay yidhaha marka imaamadu inay ka fadli badan tahay adaanka maxaa yeele waa shaqadii nebiga sal alla ly slam kadalika waa shaqadii khulafaa raashidiin bacd rasuul calayhi salaatu wasalaam yuu ahaa imaamka muslimiinta dujin dujinaya salaada wuxuu abubakr sidiiq radia allahu canhu abubakr gadaashiina waxaa dujinaya cumar cuhmaan cali wahaakada waxay yidhahan marka khulafaa raashidiin camalkooda iyo shaqadooda imaamay ahayd ayaguna waxay doorteen waxay yidhahdeen wixii fadli badnaa ayay doorteen oo ah alimaama hadduu addinka ka fadli badnaa lahaana addinkay la imaan lahaayeen ama ay dooro lahaayeen sidaasoo kale waxay yidhahdeen sifaadka ee loo dejiyey alimaama way ka badan tahay wayna ka adag tahay sifaadka loo dejiyey almuadi almu'adin ama aladaan maxaa yeele dadka waxaa dujinaya aqra'uhum likitaab illah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'an faaclamuhum bisunna fain kaanuu fi sunnati sawaa'an faaqdamuhum hijratan wahaakada faakbaruhum sinan saasuu nebigu sal ly slam u tartiibiyey laakiin adaanka tartiibtaasi ma leeyahay iyo sifaadkaasi waxay yidhahdeen adaanka ma lahan xagga marka waxay yidhahdeen sifaadka loo baahan yahay waxay ku badan tahay fi limaama imaamada marka waxaa loo doora bay yihahdeen dadka ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga a'imayna u badnaayeen bay yihahdeen kibaaru lculamaa laakiin mu'adiniin uma badnayn taasina waxay tusinaysaa bay yihahdeen imaamadu inay ka fadli badan tahay min aladaan sidaasoo kale waxaa noo deliila bay yihahdeen xadiid maalik ibnu xuwayrid radia allahu canh oo nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhahday falyaumakum walyu-adin lakum axadukum walyaumakum akbarukum axadkiin ha idiin addimo hana idin dujiyo midka idinkugu weyn walyaumakum akbarukum addinka waxaa la yidhi axadkiin ha idin addimo nebigu muuse dhin alay slat slam qofka idin addimayo ha idinkugu weynaado ha idinkugu aqoon bato lama dhihin wuxuu yidhi axadkiin ha idin addimo laakiin markii imaamada uu yimid muxuu yidhahday kan idinkugu weyn ha idin dujiyo salaada ka idinkugu weyn marka waxay noqonaysaa mar waa da-da haddii aqoonta lagu siman yahay marna waa cilmiga haddaan aqoonta lagu sinayn qur-aanka iyo cilmiga la hormarinaya waxay yidhahdeen marka arrimahaasoo dhan waxay tusinayaan alimaamatu afdal min aladaan waxay tusinayaan calaa ana alimaamata afdalu min aladaan imaamadu inay ka fadli badan tahay adinka laakiin yaa adilo badan xagga adilada yaa alqowl lawala adilo badan adiladii axaadiidka ku soo aroortay fii fadli اladaan way ka badan tahay waxa ku yimid fii fadli alimaama qolada hore waxyaabaha qolada dambe ay deliishadeen way ka jawaabeen jawaab lagu qanci karayna ku jawaabeen jawaabtaasi waxa waaye waxay yidhahdeen nebiga salى اllahu alيه wasalam iyo khulafaaء الraashidiin kaanuu mashquuliina bimasaalix اlmuslimiin masaalixda muslimiintay ku mashquulsanaayeen bay yidhahdeen taasina arrin waadixay ahayd nebiga alay slat slam wuxuu ku mashquulsanaa bimasaalix اlmuslimiin abuubakrinna la miduu ahaa cumar kadalika cuhmaan dhammaantood waxay ku mashquulsanaayeen shu-uunu اlkhilaafa arrinta khilaafada iyo mas-uuliyaddii caamka ahayd iyo imaamadii guud ay dadka muslimiinta u ahaayeen imaamada ay u hayeen ayay ku mashquulsanaayeen falam yatafaraquu liladaan addin firaaqa umaysan helin bay yidhaah addin firaaqa umaysan helin wa muraacaati awqaatihi iyo awqaadda addinkoo la ilaaliyo wax jaanisa umaysan helin aadaanku wuxuu u baahan yahay shaqo badan aadaanku ma ahan keliya mikrofoonka la soo baxo iska adin ma aha aadaanku wuxuu u baahan yahay shaqo badan shaqadoo badan u bahan yahay waxaa ka mid ah muraacaat alawqaat intaadan adimin ka hor waa inaad waqtiga ilaaliso waqtiga ilaalintiisa maxay ku imaan kartaa inaad firaaqo leedahay ood jaanis aada u hesho ood ku tala gasho qofka mu-adinkaa qabla alwaqti ayaa waxaa la rabaa inuu soo xaadiro masaajidki kadibna uu bilaabo inuu waqtiga raadiyo meeqa saaca la marayaa addinkii maxaa ka dhiman qoraxdu xaggey maraysaa waktigii qoraxdu ay waktiga duhurka ma la gaaray ma soo galay wax badan oo baarid uga baahan laakiin qof mashquul ah oo mar dambe inta saacadda fiiriya dhaha war ilan waktiga waa la gaaray muadin ma noqon karo ilan waktiga waa la gaaro qof dhahayo muadin ma noqon karo muadinku diyaargarow wuxuu u baahan yahay qabla alwaqti ah qabla alwaqti binisfi saaca aw akar waa inuu diyaargaroobo oo awqaadii ilaaliyo u raadiyo kadibna uu addimo kadib haddana uu imaamki sugo sugitaanka imaamkuna maxay u baahan tahay inuu qofku diyaar ahaado markuu imaamka yimaado haddana salaadda aqimo idan tafaruqay u baahan tahay falam yatafaraquu liladaan nebiga sala اlla alay slam iyo khulafaa raashidiin firaaqo umaysan helin adinka wa muraacaati awqaatihi iyo awqaadda adinkoo la ilaaliyo waqti umaysan helin waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo ay imaamada see wakti ugu heleen waxaad tidhahdeen aadaanka waa ka mashquulay waa ka mashquuleen sidee imaamada wakti ugu heleen ilaa aimay ahaayeen salaaddii duji jireen waxay yidhahdeen wa ama alimaama falaa budda lahu min salaa amaa imaamada markii la joogo waxba laga maarmaana bay yidhahen inay tukadaan horta soo tukan maayaanoo salaaddii lagama rabo mar hadday tukanayaan waxay yidhahdeen imaamadu waa ka sahlan taha aadaanka illa qofka wuxuu ku qasbanya inuu masaajidka yimaado taa waxay keenaysaa marka inuu waktiga salaadda isku soo aadiyo salaadana uu yimaad markaana uu salaadda dujiyo xagga markaa mashquulka waxaa aada u mashquul yar imaamadaa ka mashquul yar adaanka imaamadaa ka mashquul yar maxaa tusinaya inay ku mashquuleen khilaafada oo adinka ay ka mashquuleen hadday jaanis u heli lahaayeenna ay addimi lahaayeen waxaa arrintaasi xoojinaya maa rawaahu lbayhaqiy biisnaadin saxiix can cumar bn khaaab radia allaahu canhu cumar wuxuu yidhi low kuntu utiiqu اladaana maca alkhilaafati laadantu low kuntu utiiqu اladaana maca alkhilaafati laadantu haddaan awoodi kari lahaa buu yidhaahday adinka haddaan awoodi kari lahaa ayadoo khilaafadana lala qabo khilaafada macnaa waa mas-uuliyaddu haaya caamka ahayd waay anoo khilaafadii haayoo mas-uuliyaddaas haaya haddaan awoodi kari lahaa adinka la adantu waan adimi lahaa buu yidhi cumar wuxuu tamaniyey radia allahu canhu inuu muadin noqdo waana jeclaa inuu salaada adimo laakiin wuxuu sheegay inuusan jaanis u helaynin maca alkhilaafa maxaa yeele khilaafadu mashquul badanay leedahay mashquulu lkhilaafa ma saamaxaayo qofka inuu u tafaruqo adinka awqaadaha adinkana uu ilaaliyo adarkaasi wuxuu deli u yaha marka mashquul jira awgii inay sabab u ahayd inay addimi waayeen ama muadinnimada ee u suurageli weysay calaa kulli xaal xagga adilada waxaa xoog badan qolada tidhi aladaanu afdalu min alimaama ayaa xoog badan qolada tafsiilka gelisay laftirkooda qowlkooda waa qawi qolada tafsiilka gelisay maxaa yeele waxaa jira qofkan inuu muadinnimo ku fiican yahay imaamana uusan ku fiicnayn waa dhe waa dhacdaa in badan ama imaam uu ku fiican yahay aadaanka kuma fiicno aadaanka kuma fiicna oo ilaalintii aadaanka iyo wixii muadinka looga baahnaa kuma sifaysna laakiin sifaatu alimaama waa laga heli karaa qofkaasi fii xaqihi maxaa fadli badan imaamadaa fadli badan waxaa leey adiga salaadda inaad dujisaa kuu fadli badan ma aha inaad aadaanka faraha la gasho haddii uu shur yacni aadaankii sifaatkiisa uu leeyahay ama sifaatu lmuadiniin laga helaayo sida inuu codkiisa dheer yahay inuu awqaadaha ilaaliyo inuu ku dadaalo inuu xil iska saaro laakiin imaamadii sifaatkeeda aan laga helaynin qofkaasi fii xaqihi maxaa fadli badan waxaa fadli badan inuu noqdo muadin qolada tafsiilka gelisa marka qowlkooda xoog uu leeyahay laakiin mar waxaa jirta xaalad waxaa jirta qowlka hore in loo rajaxa lagu qasbanaanayo oo tafsiil uusan jiraynin xaaladdaasi waa goorma qofkaani sifaat lmuadiniinna waa leeyahay sifaat limaa a'immana waa leeyahay waa cod dheerya sifaadkii muadinkii laga rabo waa ku sifaysan yahay awqaadda waa ku dadaalaya isla markaasna waa qaari likitaab illaahi caza wajal axkaamtii salaadana waa yaqaan markii sifaatulimaama la fiiriyana waa ku sifaysan yahay sifaatuladaan markii markii la fiiriyana waa ku sifaysan yahay markaanoo kale yaa loo hormarinayaa tee la leeyahay qofkaani dooro ama oo kuu fadli badan tahay markaanoo kale waxaa leey aladaan afdalu min alimaama amaa tafsiilkaasi haddii qofku uu jaanib ku ron yahay laa shaka jaanibku ku ron yahay mar walba fiican laakiin haddii labada jaanibba uu ku fiican yahay ee labada midee fadli badan ay timaaddo waxaa fadli badan aladaan adinka ka fadli badan min alimaama arrinta ku saabsan camalkii nebiga sal alla ly slam iyo camalu khulafaa'i raashidiinna waa laga jawaabay oo waxa waye mashquul ay ku jireen awgeed ayaa u saamixi waayey inay mu'adiniin noqdaan ama ay addimaan والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين